barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo f m yada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha sebtembarra waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a hobolo reer jabuuti ah oo intay ka cadhootay hees hablaha lagu daadinayo ayay jawaabtii soo duurtay rabbibaa iliibana iraaxaystay rugcaleen labaan degayu raasucani raygaaga waa nacay hayraamsan raaskulamhadegaye hayraamsan iryadaada laabo hayraamsan
waan gartay waan gartay goordho ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa gabdhaha soomaalida maxaa ku kalifay inay isticmaalaan dawooyinka jidhka lagu caddeeyo oo caafimaad ahaan aan aad u wanaagsanayn nimanka maanta joogana waxay jecel yihiin haddii naag madow iyo naag cad ay laamig isla soo koraan simbri naagta cadlee la fiirinayaa ani saas awgeed waxaan jeclaystaba in aan ka cararno madow oo caddaan u cararo doqon iyo mugdiyaa madow
sidoo kale heese kala duwan ayaan idinku haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan
sheekooyinkaas heestaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
dembiibaarayaasha federaalka ee maraykanka ayaa sheegay in ninka lagu eedeeyey qaraxyadii new york iyo new jersey uu internetka ka iibsaday alaab uu ugu talagalay inuu ka sameeyo waxyaabaha qarxa macluumaadkan ayaa qayb ka ah dacwadaha ka dhanka ah axmed khan raxiimi oo isniintii ay ciidamada ammaanku soo qabteen eedeymaha loo haysto ayaa haddii lagu helo waxaa ciqaabtoodu ay noqonaysaa xabsi daa'in kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa si furan u dhaleeceeyey nin u dhashay dalka britain oo wax ku qora websaydyada iyo welibana waxna soo geliya barta youtube-ka kaas oo war wanaagsan ka qoray safar uu ku tegay kuuriyada waqooyi isaga oo waxayna ku eedeynayaan ururada xuquuqda aadanuhu in uu iska indha tiray ninkaa wax qoraa cadaadiska dalkaas ka jira iyo arrimaha aan dalkaasi doonayn in ay dunidu aragto oo ay ka mid yihiin macaluusha louis cole muu filaynin in heerkan looga cadhoon doono warbixinada taxanaha ah ee uu soo geliyo barta uu youtube-ka ku leeyahay
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xiliyadan dambe waxaa soo badanaya hablaha da-da yar ee isticmaala daawooyinka jirka lagu caddeeyo kuwaasi oo caafimaad ahaan la sheego in aanay maqaarka qofka u wanaagsanayn haddaba mid ka mid a hablaha daawooyinkaasi isticmaala ayaa la hadashay wariyaha v o eda gaalkacayo cabdiwaaxid macalin isaaq
muna xasan waxa ay ka mid tahay hablaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan kuwa isticmaala dawooyinka dumarka ay isku qurxiyaan midabka bedela bal marka ugu horeysa sharaxaad munoy naga sii nuucyada dawooyinka ee dumarku isticmaalaan iyo sida loo kala isticmaala
noocyada dawada la isticmaalo way badan yihiin magacyo badanay leeyihiin beedmo doorno diyaano faa-iso alxijaab budo caseyso waxyaabo badan oo laysku cadeeyaa jira maba soo koobi karo maba kuusoo tirin karo aniga hadda
noocyada dawooyinkaas ma jirka oo dhanaa la wada mariyaa mise way u kala xadidan yihiin
jirka oo dhanaa la mariyaa laakiin weji iyo lugo saa doontida ugu kala qasa kartaa
mano maxaa ku dooratay dawooyinkan midabka bedela inaa isticmaashid
nimanka maanta joogana waxay jecel yihiin haddii naag madow iyo naag cad ay laamig isla soo koraan simbri naagta cadlee la fiirinayaa ani saas awgeed waxaan jeclaystaba in aan ka cararo madow oo cadaan u cararo
ee muna midabkaagii hore haddii aad ka tagtay ee midkan ee caddaanka ana ee dawada sameeyey aad s- qaadatay ee ka waran markii hore iyo markan hadda ah maxayd ku kala duwan tahay
farqi weynoo noo dhexeeyo farqiga noo dhexeeya waxay tahay markii horete waa madoobaa hadda laakiin qof cadaan ahay inaa cadaanta u dhashay inaa daawo marsuwa xataa lagama kala garanayo
dadka naqdiya ama ee, ee, ee, wax ka sheega dawada ee dumarku isticmaalaan ee midabka lagu bedelo waxay sheegaan in ee, dhibaato caafimaad dara laga qaado ma kala kulantay ee, wax dhibaato ah oo jirkaaga waxyeeleeya
aniga kalama kulmin weli qof kala kulantana ma arag waxaas waxaan u arkaaba wax ku turkuteena ilaahayna naguma keenin anigii inta iscadeysaba
ilaa intay isticmaalaysa dawada
anigu de qof iska yaraan ahay ilaa waxaan isticmaalayaa toddoba sano camal
ee, muddo fogaad isticmaalaysaa toddoba sano marka la yidhaahdo ee, dawadan waad isticmaashaa joogto miyaa loo isticmaalaa mise mararka qaarkood ee, waxaa jira ee, waqtiyo dawadu leedahay oo la marsada
waqti dawada waqti u xadidan ma jiro laakiin waxaa jira hameenkii oo kaleete subaxii oo kaleete waa iska saaranaysa adiga dada shaqo lahayn Een, badanaa dadka aan shaqada lahayn wax waqtiyoo ka xadidan ma jiro laakiin haddaa shaqo leedahay hameenkii waa marsanaysaa subaxii oo kale waa shaqo tegeysaa duurkii haddaa ka timaada waa iska marsanaysaa waqti u xadidan dawada ma jiro meesha kasoo gaarta ayaa ka marsanaysaa Ee, hablaha isticmaala dawada marka ay hablaha kale ee aan isticmaalin ka hadlayaan waxay sheegaan in ee, ay ku dhiban tahay ee, jikada gelitaankeedii ee, xilliga kulaylka oo kale aysan socon karin ma la kulanta dhibaato ciinkaas
laba kulmin inta naag daba marsatana waa waa naag la qabo iyo naagaan la qabin oo cidda hooyada u adeegta Een, burkujo oo wax sahlana wax ka daran ayaa la galaa foor- foornooyin iyo adduunyo iyo wax walbaa taa lala galaa doodan waa been naagaha dhahaya micnii een, een, naagaha iscadaya uma adkeysan karaan dabka kuwa madooba u adkeysan kara because madoogaa soo jiidanaya dabka iyo qoraxdaba
waxaa inta badan la tilmaamaa in ee, dumarka dawada isticmaala haddii dhaawac jirkooda soo gaara ama dakhar ee, dhaqsi in nabarkooda uusan bogsoonin islamarkaana ee, nabarkii haddii tolliin uu yahay aan la toli karin ka warantaas waa been Een, annaga soomaaliyaan nahay soomaalina meel xabadi ka dhacaysiyo meel dagaal ka dhacahaya kasakooba naagaheenu dagaal ma badeynaba haddaan bishii garaafa kusoo gaarin bishii labaad garaafa way kusoo gaarisaa daqar ha ahaato een, midi ha ahaato wax aan la isku dhufan dhalo waa waxyaabo badan ayaa la isku dhuftaa waxaas nabarkaas ku gaarana dhaqtarka kusoo talo markii lasoo dhaafay iyo dawada kusoo siiyey midaan laftigeeda la isku cadeeyo baa farmashiyaasha taaloo dawo la marsado oo waxaa jirta oo daqarka kugu yaaloo kalete asaas u saaraysa oo shan daqiiqa aa ku bogsanaysid sida doornadoo kaleete iyo aniga xataa dhowr jeer ay soo gaarta garaafo waa isticmaalay waa marsaday meeshiina jirkeyga ayay kamid noqotay islamarkiiba wax oo aan dareemay oo micnii cusriyahoo markaas nabarkii i gaaray oon aan ilaa hadda ka dareensanahay amadaan nooyinan maba jirtaba ma jeceshahay inaad sii marsatid oo aad muddo sii haysatid baashaan
waan jeclahay aniga insha allah bilkariin doqon iyo mugdiyaa madow
mid ka mid a gabdhaha soomaaliyeed oo magaalada gaalkacyo ugu warramisay cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socotaana waa v o a
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gabadh reer jabuuti ah ayaa marar kala duwan waxay maqashaa heeso lagu daadinayo hablaha haddaba waxay isku dayday in ay soo saarto hees ay ku garshe ugu garsheeganayso uu dadka welibana aadka ugu daadiya ama heesahaas ay welibana kaga jawaabayso wariyaha v o a ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay oo waraysigan nooga soo dirtay inta badan fanka soomaalida abwaanadu waxay u badan yihiin rag marka la isbarbardhigo ragga iyo dumarka deeqa duniya haddaba waxay ka mid tahay abwaanada dumarka ee ku nool jamhuuriyadda jabuuti waxa uuna hal abuurkeedu u kala baxaa qaybo kala duwan sida buraanburada afareyda gabayada iyo weliba iyadoo samaysa heesaha haatanna doonaysa inay ku luqayso qaar ka mid a heesaheeda waxayna samaysay hees bedel u ah heestii hayraadsan waxayna ii sheegtay in xilliga dhallinyarada rag iyo dumarku ay kaftamayaan in inta badan wiilashu gabdhaha ay ku yidhaahdaan waad igu riyootuune hayraadsan ayna in badan doonaysay inay gabdhaha dhallinyarada u samaysa iyagana hees heestaasi u dhiganta waxayna iga wartay heestan cusub ee ay u bixisay ra'yigaagii waa nacay hay raamsan
fankayga kale haddaad iga warsato anu abwaanad baanahay ma garan rag iyo dumarna way qaadaan heesahayga dalka jamhuuriyadda jabuuti dhowr qof oo rag iyo dumar balaa ka qaada heesahayga laakiin imika ahaan bal aniguna codkii isku dayba aan sidhoo waxbaan diyaariyo waxbaa iska yar baadhbaadhay hadde kolley soomaali waa walaabuhane iminka maskiin caawiya ay muddo qalabbaaba heesa nusus baa laskaga qabtaa bal aniguna codkayga de hadduu maskiin caawiya maadaama heesayo dee waasu yar dayaya haddaad hadli kari waad heesi kartaa baa la yidhi marka heestan la yidhaahdo hayraadsan baan waxaa maqlay inaad ka xanaaqday ood bedelkeeda samayso jawaabteeda aad tiri gabdhaha maxaase loo geliya fanku haddii jawaabdii laysku samayn waayo ma yeesho maxaa idaan socodsiis waa dhan yacni la dalcin barisan la dalcin ma macaano horta annagu abwaanin haddaan naa iskuma xanaaqno iskumana erino laakiin fankii baana xaysiis yeelanayn haddii laisku yar jawaabi waayo ma garatay hablihii soomaaliyeedna heesta hayraadsan laydha aad bay uga xanaaqeen dee hablihii soomaaliyeed abwaanintii soomaaliyeed baa hablaha ku yar dee maandaa dumarka ha abwaaninta ma rag uunbaa sariyanaya ma garanaysaa dee maadaama horta qaar badan iga horreeyeene dee rag iyo dumar heesooda ma qaadin hablaha hore soomaaliyeed qadiijo fooday baa kamid a sacaada alaala kamid a way badan yihin abwaanintu gabadh iminka qadiijo fooda laydha aad baan u hambalyeena iyadu kooxda waayaa cusub ayaa iyadu u dhiibtaa laakiin intoodii kale badnayd iyagu unbaa qaadi jiray laxanka erayada macalkaba kay tuman jireen laakiin anu laxan iyo kaban ma tumee gabay un- erayada unban aad maxaa ida godka gabayga iyo maansada iyo buraanbur iyo qasaa'id iyo erayada heesaaba waan sameeya laakiin dabli soomaaliyeed hadday ka xanaaqeen heesta hay raadsan anna dee waxbaa iska day habluhu hadday maaragtay dee ay leeyihiin abwaanad dee sidaa umay xanaaqinoo laguma tubteen baan idhi
erayada haye maxaa kamid bal sii daa erayada maasha allah bal waa sii daynaya cod ayga eegina la erayadu nigidhaystaamne ruuxdaada ammaanku rasmi maaha hadduu raafku ku baxayna aragadin labraaca beenta ma rumaysto ragna kii rajada lumiya runu sheega rabbi baa ilibanay raaxaystay rugcalen labaan degayo raasucane raygaaga waa nacay hayramsan raaskula madaagaye hayramsan hiryadaada laabo hayramsan hiryadaada laabo hayramsan hayraadsan hayramsan waad igu riyo tuuna hayraadsan waxaad- waxaad ku badashay hayraamsanoo haycun ay ay.
waayo maalin dhow dariiqa igu soo jirtaa codkii baad soo wadaayo qalabka misiguu tuman yahay codka baan ku shubayaa laa soomaaliyeed abwaanad baad leedihiine niyadda dejiyaan leeahay baydkii dambe ee qosol iyo rakaad been oo raxlaynta nusigagii kale aan imikana dawadaab been baan ku ree waayo eg been reer laguma furo waa been haddaad gabadha oo runkula dhaqmi weydo ma soconayso yaa leeyahay ragow yaa been baan ku reer furanta u rabaaska rugta guriga aan rabina ma rajeeyo horaasa dhagax kulule ha ku riiqmin qalbigaan ku rabin adi ina kala rar been baan ku reer furanta u rabaaska rugta guriga aan rabina ma rajeeyo horaasa dhagax kulule ha ku riiqmin qalbigaan ku rabin adi ina kala rar rabbi baa ilibanay raaxaystay rugcale labaan degayo raas wacane raygaaga waa nacay hayramsan raaskuram hagaye hayramsan hiryadaada laabo hayramsan hiryadaada laabo hayramsan horta waxaan leeyahay hablaha soomaaliyeed haddaan adhib waa gaar ahaan dhallinyaranta jeenayska markay ku yar dheeldheelayaan amba ku yar dhega hadlayaan waxay idhaahdeen wadigu riyootune hay raadsan wadigu riyootune hay raadsan hoo af afka dambeeya baan leehay hablaha maxaa leehay soomaaliyeed raygaaga haa waa dhalinyarta hadday namada saa ugu yar dhega hadleen waxaan leehay imika taana dhextaalku maka haatina dhextaalka own raygaaga waa nacay hay raamsan raaskulama tegaye hay raamsan hiryadaada labo hay raamsan hiryadaada labo hay raamsan hadal iyo habaryartii weeyaane waan gartay bal xuseenow inta aynan ka bixin eh, hoboladaas reer jabuuti ama abwaanadaasi en, heesta ay ka jawaabisay laftigeeda oo uu ku luuqeeyo mursal muuse heesta hay raadsan bal aan dhegeystayaasha usoo qabanno
ruuxdayda iyo maanta uma ruuni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin oo raalliyaan helay rara awta ruuxdayda iyo maanta uma ruuni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin moraalliyaan helay rara awrta dhahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay dhahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan sasabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka in rumaystay bay dumar rabaystaane sasabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka aan rumaystay bay dumar rabaystaane ruxlo orodka adigoon ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raada joogo ruxle orodka adigoon ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raada joogo run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan ku sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeba hankaagiina ha i raadsan wadigu riyo tuune ha i raadsan wadigu riyo tuune ha i raadsan u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeba hankaagiina ha i raadsan wadigu riyo tuune ha i raadsan
ha i raadsan iyo codkii fanaanka mursal muuse halkaaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna aynu u jaleecno dhanka iyo ciyaarihii waa kan axmed cali sheekh oo inala socodsiiyo
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno koobka loo yaqaano e f l cab oo horey loo odhan jiray koobka carlin cab ee dalka ingiriiska xalay kulamo ayaa dhacay kooxda f c bournemouth oo martigelisay naadiga bristol north end laba gool iyo saddex gool ayaa looga adkaaday kooxda brighton hoven albion oo iyana la kulantay reading laba iyo hal kooxda reading ayaa ku adkaatay derby county oo martigelisay liverpoolna waxaa loogu awood sheegtay saddex gool iyo waxba everton waxaa ka naxsatay kooxda norwich city oo labihii eber kaga adkaatay garoonkeeda leeds united iyo blackburn roberts oo kulmana gool iyo waxba waxaa ku adkaatay kooxda leeds united leicester city ayaa laba gool kaga hormartay kooxda chelsea hase yeeshee chelsea ayaa soo barbaraysay ciyaartaas oo labiyo laba ka dhigtay kadibna markii ciyaarta waqti dheeraha lagu daray laba gool oo kala dhalisay afar iyo laba chelsea ayaa ku adkaatay newcastle ayaa wolverhampton wanderers kaga adkaatay laba gool iyo waxba kooxda arsenalna waxay afar iyo eber kaga adkaatay kooxda nottingham forest oo ay u safartay dhinaca horyaalka serie ada dalka talyaanigana hal kulan ayaa dhacay kooxda ac milan ayaa laba iyo eber kaga adkaatay naadiga laazio horyaalka sbainna malaaga oo la kulantay ebar labiyo hal ayay kaga adkaatay sevillana waxay hal iyo waxba dirtay kooxda real betis sidoo kale kulamo ka tirsan koobka e f l kaabka ee dalka ingiriiska ayaa caawa dhici doona kooxda fulham ayaa martigelin doonta naadiga bristol city kooxda man united waxay u safri doontaa naadiga northampton town queensback rangers iyo sunderland ayaa kulmi doona kooxda southampton waxay la ciyaari doontaa naadiga crystal palace swansea city iyo manchester city ayaa kulmi doona west ham united waxay la kulmi doontaa kooxda agrington stanley stoke city iyo hull city ayaa kulmi doona naadiga tottenhamna waxay martigelin doonaan kooxda gillingham horyaalka zeri ada dalka talyaanigana kulamo ayaa dhacaya bolonia iyo samadori ayaa kulmi doona atlanta waxay martigelin doontaa naadiga palermo kievo verona iyo sassuolo ayaa sarki doona emboli iyo inter ayaa kulmi doona genoa iyo napoli juventus waxay martigelin doontaa naadiga kyleri bescara iyo torino ayaa kulmi doona roma iyo croton kooxda la yidhaahdo udinesana waxay martigelin doontaa naadiga fiorentina sidoo kale horyaalka dalka spainna kooxda celta vigo ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga sporting gion real madrid ayaa waxay martigelin doontaa naadiga villarreal kooxda barcelona iyo atletico madrid ayaa isku arki doonaan kulanka ugu adag ee dhacaya caawa granada iyo atletico bilbano ay kulmi doonaan kooxda las balmasna waxay u safri doontaa naadiga real sociedad xubintii cayaarahana waanaga intaas
aad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gabagabadii idaacadda duhurnimo ayaan kusii siqaynaa dhegeystayaal waxaa naga xusuusina haddii aad jeceshihiin inaad fikrad kusoo darsataan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaad noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta sidoo kale waxaad la xidhiidhi kartaan wariyaasha gobolka nooga shaqeeya xuseen n heese hirraadsan baanu ka nimi waa ta imikana maxaad dhinaysaa ismaaciilow dee waatii inantoorta marka hore soo hadashay haye oo welibana ay tiri de waxaan ka xanaaqnay raggii haye hay raadsan markay yidhaahdeen ha maxaa lagu yidhi hay raamsan bay tiri
marka mar- marka markii mar haddii markii hore hay raadsan iyo ha iraamsan la yidhi oo dagaal aynu ku jirnay oo dagaal lagu jiray xaaladda deji markaa imika waa in xaaladda la dejiyaayo waaye dhinacii heesii jacaylka ahaa aynu usoo laabana waa ta
araagsani adduunyada nimaad oridaysiyo afaadiisa noqotaa kelidii ayaan le
fadhiisan noqotaa kelidii ayaan leeyahay ayaatinka noloshana marwar lagu ammaano way lagu aaminaatee ayaatinka noloshana marwar lagu ammaano way lagu aaminaatee ilaahay dhibaatiyo eedadka waayaha ka ilaali hadimada ka ilaali hadimada ilaahay dhibaatiyo eedadka waayaha ka ilaali hadimada ka ilaali hadimada ilaahay dhibaatiyo ee dadka waayaha ka ilaali hadimada ka ilaali hadimada arag sanifilkaagiyo hablaa aynigaaguna aqoontaadu dhalatay u ordan had iyo jeer arag sanifilkaagiyo hablaa aynigaaguna aqoontaadu dhalatay u ordan had iyo jeer ifka farxad ku noolow
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ifka farxad ku noolow asal qalad xariiro isir wacan ayaa tee ilaahay dhibaatiyo ee dadka waayaha ka ilaali hadimada ka ilaali hadimada ilaahay dhibaatiyo ee dadka waayaha ka ilaali hadimada ka ilaali hadimada